والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan akhyaaray ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo in ka badan labaatan askari oo kufaarta kenya ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya midowda gaalada afrika ayaa walaa xoogan ka muujiyay awoodda sii kordhaysa ee mujaahidiinta bariga afrika qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay wasiirka difaaca yuhuudda ayaa xaqiijiyey in xoogaga muqaawamada falastiin ay mar kale askar ka tirsan sahyooniyadda ku laayeen xaafado ka tirsan magaalada khaza mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka qaybgalay munaasabad lagu maamuusayo dufcada koowaad ee ka qalin jibisay madarasada sheekh nuur macalin cabdiraxmaan ee wilaayada hiiraan maamulka wilaayada islaamiga baay ayaa gurmad isgarab istaaga u sameeyey qoysas dhibaataysan oo ku nool deegaan hoostaga degmada bowlo fullaay ee xarunta wilaayadaas جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa sabti tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan in ka badan labaatan askari oo kufaarta kenya ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka mandheera ee ku hor jira gumaysiga salibiyadda kenya waxaa xog dheeraada laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax lala beegsaday kolonyo kufaarta kenya oo ku socdaalayay inta u dhexaysa degmada ceelqaalow iyo deegaanka ceelgoolij ee gobolka mandheera waxaana qaraxa uu haleelay gaari mutabiish ah oo ay la socdeen askarta kufaarta kenya inta la xaqiijiyey waxaa qaraxa ku baktiyey toddoba askari oo kufaarta kenya ah waxaana ku dhaawacmay saddex iyo toban kale iyadoona gebi ahaanba uu burburay gaarigii mutabiishka ahaa ee qaraxa uu haleelay dhanka wilaayada baay qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay shan askari oo murtadiin ah oo saddex ka mid a dhaawacyadoodu ay garaaba yihiin mid ka mid a murtadiinta qaraxaasi ku dhaawacmay waxaa lagu magacaabaa shiingiyo maxamed wardi midowda gaalada afrika ayaa walaa xoogan ka muujiyay awoodda sii kordhaysa ee mujaahidiinta bariga afrika sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed kulan qaabfagaan arag u dhacay oo yeesheen xubnaha waxaa loogu yeero golaha nabadda iyo ammaanka midowda gaalada afrika ayaa looga hadlay xaaladda amniga ee soomaaliya iyo mustaqbalka howlgalka ashaadala dirirka ay saliibiyiinta kaga jiraan soomaaliya ee e u s soma kulankani olenka ah oo ah kala fadhigii kun laba boqol siddeetan iyo toddobaad ee golaha nabadda iyo ammaanka midowda afrika oo ay shirgudoomisay dowladda saliibiyadda uganda waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin sarsare oo ka kala socday midowda gaalada afrika urur gaaleedka qaramada midoobe igad midowda gaalada yuruba iyo waddamo kale oo qayb ka ah midowda afrika jenaraal abubakar jaajo dhongo oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee uganda oo daahfuray kulanka ayaa soo hadal qaaday dhacdadii shirka ahayd ee ay dhowaan galeen ciidamadiisa ee ka dhacday xerada xaalne ee caasimadda muqdisho halkaas oo uu sheegay inay ku geeriyoodeen ilaa shan xubnood oo ka tirsan ciidamadiisa uganda dhinacyada shirka fogaan arag ugu qaybgalay ayaa si isku mid ah walaac ugu muujiyey halista joogtada ah ay mujaahidiinta al-shabaab ku yihiin kooxda riddada soomaaliya iyo ciidamada saliibiyiinta ee duulaanka ku jooga waddanka golaha ayaa dhanka kale ka dooday caqabadaha dhaqaale ee ku horgudban howlgalka saliibiga ah ee u s som inkastoo aysan xitaa helin ballanqaad laysku hadlayn karo waxay haddana soo jeediyeen in la kordhiyo miisaaniyadda xarunta waxay ugu yeeraan kaydka qallaasaha midowda afrika taas oo ay soo bandhigeen in la gaarsiiyo labaatan milyan sanadkan hadda socda ee labada kun shan iyo labaatanka shirkan ayaa ku soo beegmiyay xilli shirar horey u dhacay oo heer caalami ah ay fashilmeen kuwaasoo dhaqaale loogu raadinayay isbahaysiga kufaarta afrikaanta a u s m loogu yeero waxaana maalgelinta isbahaysigaasi sacad isaga diiday maraykanka halka midowda yurubna uu horey u sheegay inuusan keli ku noqon karin maalgelinta isbahaysigaasi mahadsanid marwan wasiirka difaaca yuhuudda ayaa xaqiijiyay in xoogaga muqaawamada falastiin ay mar kale askar ka tirsan sahiyuuniyadda ku laayeen xaafado ka tirsan magaalada khaza nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya khasaa'ir xooggan ayaa ciidamada yuhuudda sahaynada dhabarka loogu saariyey weeraro xooggan oo mar kale lagula beegsaday magaalada khaza ee dhulka reer falastiin wararka ka imaanaya shaam ayaa sheegaya in weeraro kala duwan oo ka dhacay xaafadaha jidda khaza lagu laayay askar yuhuud ah kuwaasoo qayb ka ahaa xasuuqa lagu hayo shacabka falastiin taliska ciidamada yuhuudda ayaa qiray in ugu yaraan saddex askari looga dilay weeraro ka dhacay xaafadaha khanyunis iyo beytxanuun oo dhammaantooda ka tirsan magaalada khaza israa'iil katis oo ah wasiirka difaaca kiyaanka sahyuuniga ayaa warbaahinta u sheegay in shalay oo jimco ahayd ay maalin adag u noqotay ciidamada yuhuudda sababo la xiriira weeraro qaraxyo iyo kamaa-in lagula beegsaday marinka khaza taliska ciidanka yuhuudda wuxuu qiray in laba askari ay noqdeen dhaawac halis ah kadib markii garneel nooca garbaha laga gano ah lala helay gaari gaashaaman oo ay la socdeen askartaasi xoogga muqaawamada falastiiniyiinta ayaa iyaguna war ay soo saareen oo ku sheegay in ay soddon askari oo ka tirsan yuhuudda ay dhimashay dhaawaca ku noqdeen weeraro dhacay maalintii jimcaha waa khasaarihii ugu badnaa oo cadowga yuhuudda ka soo gaara dagaalka khaza laba maalmood oo isku xiga maalintii khamiista ee lasoo dhaafay ayay ahayd markii weeraro ay ku dhinteen ku dhowaad shan askari oo yuhuud ah ay goobaha lagu dagaalamayo ka dhaceen dhacdooyinkan ayaa imaanaya xilli ra-iisul wasaaraha yuhuudda iyo madaxweynaha maraykanka ay ku dhawaaqeen in asbuucan gudihiisa la saxiixi doono heshiis xabadjoojin ah kaasi oo socon doono muddo lixdan maalmood ah cadowga sahyuuniga ee xasuuqa bahalnimo ka wado magaalada hareeraysan ee khaza ayaan ilaai hadda xaqiijin ahdaaftii uu u qaaday duulaanka oo ahaa inuu xoog ku soo furto maxaabiistii looga qabsaday camaliyaadkii duufaanta al aqsa iyo in uu burburiyo awoodda xoogaga muqaawamada falastiin mahadsanid abushayba mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu maamuusayey dufcada koowaad ee ka qalinjibisay madarasada sheekh nuur macalin cabdiraxmaan ee wilaayada hiiraan waa kan cabdiqani maxamed oo warbixintan inoo haya deegaanka dheryow ee wilaayada hiiraan waxaa ka dhacay munaasabad lagu maamuusayey lix iyo toban arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka kuwaasi oo wax ku barta madarasada barashada qur-aanka kariimka iyo culuumta sharciga ee sheekh nuur macalin cabdiraxmaan raximahullah ee deegaanka dheryow ugu horeyn goobta munaasabadda waxaa bandhig cilmiyeed cajiib ah kusoo bandhigay ardaydii dhammaysatay qur-aanka kariimka ah kuwaasi oo isugu jira wiilal iyo gabdho أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين فإننا نشكر الله على إتاعة هذه الفرصة الطيبة ونحن من طلاب مدرسة شيخ نور معلم عبد الرحمن رحمه الله رحمة واسعة لدفعتها الأولى بمعاوضة دريو بولاية إيدان الإسلامية ونرحب كل من حضر معنا هذا المشهد الجميل ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضاد باستضالة ومخرج ميز من الضي وكلها تجي في ظن ظل ظول عظم الحفظ أيقظ وأنذر عظم ظهر اللفظ الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في المر والتنوين والمجود macalin cumar macalin cabdiraxmaan oo ah macalinka madarasada sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo goobta ka hadlay ayaa xog ka bixiyey madarasada walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala nicam fara badan ayuu nagu manaystay oo u horreysa nicmatulislaami waliimaan walaalayaal madarasadan waxay furantay sanada markii ahayd ee kun afar boqol afartan iyo saddexdii jiriya bishii koowaad maalin isniin ah intaas ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa ayaan baranayn maanta aynu soo gabagabowda insha allahu tacaala dafcadii ugu horreysay ee ay ku qalin jibisay madrasada walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala wax loogu mahadiy waaya kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala meeshaas lagu bartay insha allahu tacaala ardadaas muddo saddex sano ah ee ay ku soo qalinjibiyeen ardada qaarkood siday u badan yihiinba mubtadi'iin ayay ahaayeen marka walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala nicmadaas inugu manaystay waa inaan ku shukrinaa waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunafaan oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa si aad ah u bogaadiyey dadaalka macalinka isagoona sidoo kale la dardaarmay waalidiinta iyo waxgaradka deegaanka dheryow risaaladii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu la yimid iyo diintiisii in la faafiyo ummadda la gaarsiiyo dad walaalaho isugu kaalmaynaya oo ku wada jiro wadajirkan ilaahay baa nagu addoonsaday subxaanahu wa tacaala dadkaasaan maanta haysannaa ilaahayna gurigiina wuxuu ka dhigay guri dacwadeed waa guriga maraakista iyo macaahidda halka aan joogno maanta waa gurigii manbaca u ahayd cilmiga sharciga ah deegaanka aan ku noolnahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idiin nasiibay oo uu idiin keenay ha gafina ha gafina ha nasiib xumaanina ilaahay shareecadiisa barashadeeda dadka oo la bara qayb weyn ku yeesha akhiiran macalinka ardadaa soo saaray muddada saddexda sano ah sidai khiyaartii iga horreysay ay u sheegeen waxaan leenahay aad baad u mahadsan tahay ilaahayna abaalkaaga ha weyneeyo ardada hadda qiimaha badan oo gabdho iyo wiilalba leh qur-aankii bay dhammeeyeen xaggee aadi doonaan waalidka xagguu u wadaa yacni waa inaan fikirno wilaayada hiiraan ayaa ahmiyad gaar ah siisaa dhiirigelinta ardayda dhammaysa barashada qur-aanka kariimka kuwaasi oo wax ku barta madaarista diiniga ah ee ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina maamulka wilaayada islaamiga ee baay ayaa gurmad isgarab istaaga u sameeyey qoysas dhibaataysan oo ku nool deegaan hoostaga ah magaalada buulafullaay ee xarunta wilaayadaas sida warbixintan uu ku haya bashiir muxiidiin abu ayman maamulka islaamiga ah ee tawaliya arrimaha muslimiinta waxay shareecadu faraysaa inuu xil iska saaro bulshada uu hoggaanka u yahay waa mas-uuliyad adag oo la suray qoorta hogaamiye iyo maamul weliba waxaa wax laga weydiin doonaa howsha uu qabtay bulshada iyo sida uu ugu hagarbaxay dadka kuwooda ugu liita xilli ay isagu ku tashanayeen maadaama uu qaaday ammaanada ay cirka dhulka iyo buurahaba diideen iyada oo isdareensiinaysa mas-uuliyad culus waxay walaada islaamigaha ee baay dhowaan qaaday mashruuc dadka tabaareysan gaar ahaan dadka ugu nugul bulshada lagu gaarsiinayo gurmad mas-uuliyadeed iyo mid walaaltinimo wafdi maamulka wilaayada ka tirsan ayaa dhowaan kormeer ku tagay deegaanka buulogalool oo ah tuulo yar oo u dhexaysa deegaanka kanaanax iyo degmada buulofullaay deegaankaas waxay kula kulmeen oday waayeel ah oo lagu magacaabo shanqole aadan oo jira boqol iyo laba sano noloshiisa iyo xaaladiisa caafimaad waxay muujinaysay dhibaato aada u daran wuxuu la nool yahay hal gabar oo uu dhalay taas oo saygeeda uu indhaha beelay xaalad adag oo nolosha ahna wajahaysa ma jirin cid kale oo garab istaag uu ka helay aabbahan da-da ah balse maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa allaha kadib noqday tiir adag kadib markii uu u muujiyey garab istaag buuxa wilaayada ayaa dareenka la qaybsatay aabbahan iyo hasha gabar ee uu ifka uga yahay waalid taasoo aan marnaba garabkiisa faaruqin xitaa haddii uu dhaafay da-da boqolka sano wilaayadu waxay u geysay aabbahan iyo qoyska uu la nool yahayba gogasha lagu jiifto iyo bacaha roobka laga galo raashiin ku filan muddo halbil iyo lacago iidaan ah oo wax ka tari kara noloshiisa sidoo kale wafdiga wilaayada islaamigaha ee baay wuxuu isla deegaanka kula kulmay hooyo lagu magacaabo abaayow oo ah sagaashan iyo laba sano jir indhahala aan awlaad iyo xoolo midna haysan iyadana waxay wilaayada u samaysay maamuus iyo qadarin si la mid ah aabashanqole waxaan waraysanay waalidiintan iyaga oo ka warbixiyay dareenkooda gurmadkan walaaltinimo ee ay mujaahidiintu u sameeyeen awshanqolo eedan axmedaa liidhaha aniga meeqa sanaa jirta adeer markaa an boqol ka hoosaysi walmiinka dhiman waa garta buulo golooley magaadiidini hadda intan la ii keenayaa oo inta lasoo dhigayaa wal oo bani aadan oo shaaqada oo deegtaas oo bir iga imaata inta ka hor hor ma arkin wiilishay iima adeen tamir biil abaaye muskuda ii keeneen ka horo lambina aadin ahoo ho wax ii dhah ma arkin aniga kastiya aniga waxii la ii keenay bismillaahi raxmaan raxiim joodara la ii keenay katiifadoo la ii keenay oo u kaseehanaay tarbaaloo la ii sheenay fulaan hadab iiga jarta furun ma iguse ah bariid sokor go beesa shan boqol waaga alle ii keenay haye in war soo waram kala mille wali maasha kala sii allah shaaqti in shaaq bas Maasha- maasha allah Eh, ka waran marka farxadaada ka waran farxadaada maanta tawxiidka ilaahana waa faji aamiin tawxiidka ilaahana kaatamay Amiin.
adeer ma ana naxariis ilaahay wanta naxariis adduunya allah siinsiisa aamiin
meeshiis inka harb mataano isan niyoosan walaahi kay saqagali ilaahay ogimo ina ma ogi inti isan si iqraamoytana osa i darajaashtan daraja adduun i daraja aakara allah ha siinsiisa adow kasan asbadhaayto ilaahay an ku tuugayan insha allah aamiin saanti isan saag aatan oo inigee walaahi kaysi in lama hobbootan adduunyi yonayto aakara ilaahay ma siinto se dheef ma ogi
ay baayo huseen wa meeqa sanaa jirtaa wa sagaashon boqolka waldii yaro ka dhiman yaala gurkara ilaanka walsakas haye deegaankaada degan tahay saabahiis aa dhaladii maanta legdegani buulaada hitay buula golooleesa leera gol cidoo ka tirsanta burwiintaas Aha.
aa sokor katiifa shandarwa beri sokor shaak ilaahiya osiintoogi meyli isan qaatan meel nabaa qaadi osiinka weelay shar allah siinka tirtiira sidiida diinki allah siinka oofaa waana do-aadii anta ka horbo laakiin in do-aashii lagama hadasi aan ismahadas waaytaanere inaa sidoo kale waxaa wafdiga wilaayada qayb ka ahaa suldaan aadan deyrow oo ah suldaanka guud ee beesha dabarre isagana wuxuu ka hadlay mashadkaasi qiimaha iyo quruxda badan ee uu goobjooga uu ahaa meen an koynayaa dad muslimiin ag ciidan dhibaatooshin dad waayeelaag oday boqol sano jar iyo wadaad kale oo sagaashan sano jarta oo eedna dabaalushiyaan eedna dhibaato qabaan dhinac haddii oo guri la iran qabno haddii nolol la iran nolol an heshina raashin aan heshina eedna dhibaatooshin aan koyni ilaahay fadlis walaayada islaamka ma inshentiya raashin dhar kadiifado laga jiifado odayga waayeelkaag meel loo sheeniyaa joodari bariis sokor timir kartoon ag ilaahu beenig reeb go iyo hubugsan kusitfadi macawisti insha allahu eh, hataa xabada sawdidii usmarsadfadi loo sheeni ilaahay baa ka mahadsan gaar ahaan marka mahadsana walaayada islaamka iyo muslimiintii saa- saa dhiibideenoo ilaahay macnahaasaan ka qaaday ilaahayna mas warsana in muslimiinta an gargeera sidii isaga unka gargeera in ilaahay anka gargeera wanaag badan in ilaahay siisa gaaladan ilaahay jabasa Een, walaayada islaamiga insha allahu ma eed iyo eedanka mahadsantaa maalinta dadkay masaakiinta agyo duurkay ka jaraan ilaahigay waafaga siiyo saato siiyo ka mahadsan marka hore bacdallahi isoo ka mahadsan wanaag iyo unqobaden meel erkari iyo een, een, een, een, dhibaato isoo qabeen ilaahay kasuulishaa oo oo kasuuliseen marka insha allahu ilaahay ma sawarsanaa in walaayada islaamiga gargeer siisa gaalada ilaahay jabasa wanaag badan alla siisa ciddiisaa dhiibateen ilaahay kheer allahanka bedela liin insha allahu ujeedka warbixintani ma ahayn in aan soo sardiyo sida uu dhacay tallaabadii gurmadka ahaa ama juhdigii barakeysna aan u dhigno sida ficlada foosha xun ee loo yaqaan igu sawirta ee cadowga islaamka uu ku sameeyo muslimiinta balse waxaan uga dan lahayn inaan soo gudbino tallaab la mahadiyey oo wilaayada islaamiga ah ee baaya ugu gurmatay qayb un oo ka mid ah ducafada muslimiinta sida shakhsiyaadka aan shaqada awoodin ee da-du ka daba tagtay iyo in loo muujiyo in walaalahooda ay garab siinayaan kuna taageerayaan intii uu allah karansiiyey ee gurmad iyo dareensiinta gacaltooyada islaamka tanina ma ahayn oo keliya gurmad balse waxay ahayd dhaqangelin toos ah oo lagu sameeyey sunnada looga daydo nebigeena iyo khulafaa u raashidiinta sida cumar iyo hogaamiyaashii wanaagsanaa ee ka dambeeyey maamulka islaamiga ah ee wilaayada baay wuxuu muujiyey sida uu hoggaan islaami ah u noqdo naxariis u garab istaago kuwa la hilmaamay islamarkaana ugu hoggaansamo waajibaadka diinta kiisa dhow iyo midka fog aad buu u mahadsan yahay abuu ayman warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid a aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu